faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
halkan oo reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooron khilaaf xooggan oo ka dhex taagan maamulka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose dowladda kenya oo bilowday qorsho ay uga hortagaysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay u qaybisa degmeynka gobolka gadwey maamulka jubbaland maamulka galmudug garabka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo sheegeen dib ula midoobi doonaan maamulka ehelsunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug faahfaahin dhalad oo ka soo baxaysa qaryo xoogan oo maanta ka dhaca degmada dharkeenle ee gobolka banaadir iyo ex control af balcad ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ciidamada dowladda federaalk soomaaliya hubudhegays iyo hub aruuran ka bilaabay degmada balanballe ee gobolkana galgaduud dhegeysa dacwadda hay-adda duulista reedka soomaaliyed iyo xisbiga himilo qaran oo maanta dib uga bilaabatay magaalada caasimada ah ee muqdisho madaxweyne ku-xigeenka cusub ee galmudug garabka madaxweyne axmed ducaale geelle xaf oo sheegay in guuldaro ay ku dhammaan doonto doorasho maalin kadib dowladda federaalk soomaaliya ay ku qaban doonto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dowladda federaalk iyo maamulka hirshabeelle oo laga dalbaday gargaar ay soo gaarsiiyaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wasaaradda tamartii biyaha maamulka hirshabeelle oo bulshada magaalada beledweyne ugu baaqday inay ka digtoonaadaan isticmaalka biyaha shabeelle ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koraan warka duur ee reediyo cadaado goorudya gruba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo waa duhur sabdiya taariikhda ku astaysan tahay kowda bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatanna warka duur waxaa soo saaray maanta haashin cumar xasan aniga xasan ayaa idin warrami doonee kusoo dhawaada warkii oo dhan khilaaf xooggan oo dhanka maamulka ah ayaa ka dhex taagan maamulka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo cawal ciise indhaade khilaafkan ayaa waxa uu dhexeeya guddoomiyaha degmada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenada magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose qaarkoodna waxa ay noo sheegeen in aynan teginin xarumihii ay mas-uuliyiintani ku wada shaqaynayeen sababo la xiriira khilaafka markaani ka dhex taagan kaas oo sida la tilmaamay u dhexeeya guddoomiyaha magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa oo dhammaantood isku barbar noqday islamarkaana kasoo horjeeda guddoomiyaha degmada marka sidoo kale waxay wararku tilmaamayaan in laga cabsi qabo in mas-uuliyiintan khilaafkooda oo maalmihii dambe loo caal waayay inuu saameyn ku yeesho xaaladda amni ee magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mida guddoomiye ku-xigeenada ayaa waxay u sheegeen inay ka cabsi qabaan in dhinacyada gacanka hadal uu dhex maro maamulka koonfur galbeed ayaa dhankooda lagu dhaliilay inay wax ka qaban waayeen doorka ayna ka gaabiyeen doorkoodii ku aadanaa sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka jira magaalada marka mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay ku kala sugan yihiin guryahooda islamarkaana wada shaqayntii ay dhammaatay taas oo dhali karta in gacan ka hadal u yimaado haddii koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalku aynan tillaabooyin deg deg ah aynan la imaanin islamarkaana aynan u soo gurmadeen magaalada marka oo ay sheegeen in xaaladeedu ay cakiran tahay haddii khilaafkani uu sii jiro magaalada waxa ay hore ula daala dhacaysay sida mas-uuliyiintu ay sheegeen xaalado amni oo kaga imaanayay dhinaca al-shabaab oo deegaano ka tirsan gobolkaasi ka dagaalama islamarkaana dhowr jeer isku dayay inay la wareegaan magaalada taasoo markaana ay usii dheer tahay magaalada marka in khilaaf uu ka dhex taagan yahay mas-uuliyiinta xilka uu ka saarnaa arrimaha amniga iyo sidoo kale dhammaan howlaha la xiriira
mahadsan saaxiib dowladda kenya ayaa bilowday qorshe ay ugu hortegaysa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya u qaybisay degmooyinka gobolka godo ee maamulka jubbaland sidaa warkaan ka faahinayso hodan axmed cabdi dowladda kenya ayaa bilowday tillaabooyin ay ku fashilinayso qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ay ciidan heer qaran ah ugu hirgelinayso deegaano ka tirsan maamulka jubbaland ee xiga xuduudda labada dowladood ee dhanka gobolka gado dowladda kenya ayaa la sheegay inay wado abaabul ay doonayso inay ku abuurto kala shaki soo kala dhex gala ciidamada dowladda soomaaliya iyo shacabka gobolka gado si ay uga hortagto ciidanka dowladda soomaaliya ay diyaaradaha ugu daabushay degmooyinka luuq doolow iyo baardheere saraakiil kenyaati ah ayaa la xaqiijiyey inay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan degmooyinka aysan weli gaarin ciidamada dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin degmooyinka beled xaawo iyo ceelwaq kadib markii dowladda soomaaliya ay ciidamo geysay qeybo ka tirsan gobolka gedo sida idaacadda uu u sheegay axmed barre sheekh cabdulaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi kaasi oo xusay inuu soo dhoweynayaan ciidamada booliska ee dowladda soomaaliya ay u qeybisay degmooyinka uu saameeyey khilaafka maamulada jubbaland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya maasha allah ne aada iyo aad bay dowladda kaalintii lasabay u gashay waxaan qabnay waayahan weelfara badan waxaan ka baqayna inay dagaalo sokeeya qarxaan in dhibaatooyin ay soo noqdaan baan ka baqaynay laakiin hadda maasha allah dowladdii gacan weyn bay ka geysatay gobolkii gedo ciidamadii daraawiishta ee booliska ahaana way kusoo daabushay ciidankii ciidankii soomaaliya ee maanta inay ku adeegtaan ay rabeen way ka gacan taageen waxaas way diideen xaashaa lilah maasha allah waa ciidan qaran waxay sugayaan ciidamo dowladda ka socda oo federaalka oo la wareego maamuladii iyo awooddii meesha si toosa ula wareego ayay sugahayaan ciidankana waana iska warqabnaa waana isla hadalnaa mar walba waxayna diyaar u yihiin cid kasta oo dowladda qaranka soomaaliya ka socota ee federaalka inay la shaqeeyaan marka insha allahi raxmaan waa meel fiican bay maraysaa dowladda federaalka ayaa weli ciidamo kusii daabulaysa gobolka gedo waxaana mas-uuliyiinta jubbaland ay walaac ka muujiyeen ciidamada oo ay xuseen in dowladda soomaaliya ay ku qalgalgelinayso maamulkaasi jubbaland
maamulka galmudug garabka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay inay dib ula midoobi doonaan maamulkai ehl sunno ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug kaas uu madaxweyne oo ka yahay sheekh maxamed shaakar alla xasan madaxi hore ee xukuumadda galmudug xildhibaan maxamed xasan geelle oo ka madax xubnaha baarlamaanka ee ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qaybna ka ah xildhibaan uu soo dhisay madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in durbo ay bilowdaan daallo lagu nabadaynayo maamulka ehl sunno jaamaca ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda geelmudug iyo sidoo kale madaxweyne axmed ducaale gelixaaf maamulkiisu hadda ka howlgala magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee maamulka galmudug xildhibaan maxamed xasan geelle oo la hadla radio cadaada wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya dhibaato ay ku tahay jiritaan galmudug islamarkaasna eela sunna iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ay bilaabeen inay dib u midoobaan islamarkaasna la dhameeya khilaafka u dhexeeya labadaasi maamul ee hadda ku kala sugan magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug iyo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka galmudug xildhibaanka oo sii hadlayay ayaa shacabka deegaanada galmudug ka dalbaday in la taageero daalada lagu nabado in labada maamul ee halkaasi kula sugan islamarkaasna loo midoobo dhibaatooyinka dadka deegaanada galmudug ay wajahayaan islamarkaasna loo horseedo horumar ay dadka galmudug ay ku tallaabsadaan
maya ereygaasi waa anagu waxaan ma aha ahlusunna wax ku yeelan doono in lasoo dhamaystiri doono baan liiska sheegnay ahlusunna iyo anagu hadda isuma gacan banaanay ahlusunna waxay qayb ka noqotay ayaga oo wax aragtideeda waxay rabta ha ku sanays ha ku salayso laakiin dowladii dhexe ee la shaqaynteedii ayaan ku kala maqnayn oo aan ku kala aragti duwanin oo anaguna aan kasoo horjeednay ayaguna ay is yidhaahdeen bal haddii wax ka soconaya bal dowladii la shaqeeya marka annaga iyo ahlu sunna labaatan iyo toban midna ma kala lihin ahlu sunna iyo anagu waanu heshiinin dowlad galmudug baanu noqonay sida aad iyadaba ka maqlayseena dowladda dhexe ayaa burburisay heshiiska isaga ah haddii ay dowladdu garowsato oo faragelinteeda inay kala baxdo ay aqbashana annaga iyo ahlusunna halkii dowlad un baan nahay si hal dowlad un baana wax u wada dhisi doonaa haddii lahayd waana la gaarayaa taa maamulahaas diidaana iska soo horjeeda ayaa weli ka dhismaya deegaanada galmudug waxaana weli hadda dhiman maamulka gacanta ay ku haysa dowladda federaalk soomaaliya kaasoo maalinta beri ah laga dhisi doono magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dhinaca kale madaxweynaha ku-xigeenka galmudug garabka axmed xuseen axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in guuldaro ay ku dhammaan doonto doorashada maalin kadib ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sheekhi horaan guureeya oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo dhanka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ay dhowaan ay doorteen ayaa waxa uu guuldaro ku tilmaamay doorashada maalinta beri ah ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sheekh ibraahim guureeya oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya xilligan guuldaro weyn ay kala kulmi doonto doorashada ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug taas oo gacanta ay ku hayso dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaasna halkaas ay ka dhalan doonaan dhibaatooyin xoog leh iyo dagaanka cankahadal ah oo dhex mara ee lasunada ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya oo hadda ciidamo aad fara badan isugu keentay dhuusamareeb si ay u qabato doorasho aan xalaal ahayn oo uu sheegay in dhibaato ay kasoo wajahda dadka deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb shaareen guraya oo la hadla radio cadaado ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in galmudug loo baahan yahay in xilliga waxa ka dambe isku tashaan islamarkaasna ay ilgooni ku fiirshaan dhibaatooyinka galmudug ay wajahayso islamarkaasna laga dulqaadin dhibka ay galmudug hadda ay wajahayso dowladda federaalk soomaaliya uu sheegay in xilligan waxa ka dambaysa iyadoo faraha ay ku wada dhibaatada galmudug ay wajahayso waxa uu sheegay in haddii aan loo mudin dhibaatadan hadda galmudug ay wajahayso dhibaato kale laga dhexli doono islamarkaasna galmudug lagu kala tegi doono haddii aan laiska joojin faragelinta iyo mabaadi'da dowladda federaalk soomaaliya kula dhaqmayso galmudugta uu sheegay in qariban tahay islamarkaasna lagu kala geynayo dadka deegaanada galmudug oo hadda ka dhismi doonta dhuusamareeb oo ah caasimada galmudug marka in dhuusamareebis doorato waxaa keenay wixii ka jiray oo la keenay kuwa aan wax lagu hadlaysanin oo annagu aan naqaan oo ognahay waxay yihiin yaa la keen oo la yidhi waa lasoo magacaabay wasaaradda gudaha iyo waxay ka timid iyo villa soomaaliya haddee qofku inuu khibrad u leeyahay ama fahmi karo ama deegaanka uu mategi karo yaa muhima doorashay saas taana waxay dhashay waxaan la mahadin maalinka hadda badbadaydii horan ka hadlay halkaa uu diiday rabiisha soo jeediyey waxa uu sheegay haddaan galmudug waa daba qaban inay ku dambayn doonto waxaan ciidanka mahadin waayo dowladda federaalka iyo beesha caalamka waa wadahadal kulley waa wada hadli doonaa annagaan hadda idaamiyeen idimaanaan aqoonsan lama haysan weli odhanin doorashadaas wax saxa maba maba doorashadaas waa midda kasta ma dhibaatadii dadka shalay keeneen waa daalaya doorashada wasiiradii dowladda iyo senatarada inta soo istaagaan ay leeyihiin murashax hebel baan wada dhahay hebel ha loogu shubo oo senataradii inta media ay istaagaan ay dowladda federaalka socda ay leeyihiin lix bilood baa cidda aan la socono laga sii warqabaa inay hebel tahay marka ma taasaa yaan galmudug siyaasad uga dhignaayo mas-uuliyaddeeda annagu aan ku fiirsanaa marka
faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa qarax xoogan oo maanta ka dhex degmada dharkiinle gobolka banaadir iyo isgoyska ekas control balacad ee magaalada caasimadda muqdisho sida warkaan uu ku faahfaahinaya haashin cumar xasan laba qarax oo la sheegay in loo adeegsado miinooyin ayaa saaka ka dhacay degmooyinka hurwaa iyo dharkeenle ee gobolka banaadir waxaana ay sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa koowaad ayaa lala eegtay gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada kaxda cabdinaasir xasan cali xilli uu marayay xaafadda xoosh ee degmada dharkeenle waxaana ka soo gaaray dhaawac waxaa sidoo kale qaraxaasi khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaareen ilaaladii la socotay gudoomiye ku-xigeenka kaxda qaraxa labaad oo ahaa miino dhulka lagu aasa ayaa lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidanka amisom oo maraya isgooska ex control balcad ee degmada hurwaa qaraxa ayaa qabsaday mid ka mid ah gawaarida ciidanka amisom waxaana jira khasaare ka dhashay inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay bilaabeen hubka dhigis iyo sidoo kale hub orana waxaana ka bilaabeen magaalada baranballe ee gobolka nagaguduud sida warkan ay markale ku faahfaahinayso hodan axmed cabdi ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan qeybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa bilaabay inay hubkadhigis ay ku sameeyaan maleeshiyaadka ku sugan deegaanada ay saameynta ba-an ay ku yeesheen dagaal beeleedyadii ka dhacay deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya meelaha ay ciidamadu ay ka bilaabeen aruurinta hubka sharci darrada ah ayaa waxaa ka mid ah degmada balanballe ee gobolka galgaduud oo deegaano hoos yimaada ay kusoo laalaabteen dagaal beeleedyo khasaare geystay gudoomiyaha degmada balanballe ee gobolka galgaduud jaamac hayle ayaa ciidanka xooga dalka iyo nabad sugidda soomaaliya ku ammaanay doorka ay ku leeyihiin sugidda amniga waqooyiga gobolka galgaduud waxaana xusay in guul weyn laga gaaray aruurinta hubka sharci darrada ah ee halista ku ahaa amniga deegaanada hoos yimaada degmada balanballe ee gobolka galgaduud hubkii hubkii waa laga dhigay ciidamada dhex socda qofka qori lagu arko iyo qofkii la yiraahdo qofkuu soo fiiriyey waa lasoo qabanaya waa la xirahayaa dadkuna iyagaa u hogaansan oo telefoon soo dirahaya oo qaraynahaya amniga marka arrintaas ayaantan aad baan uga fiicannahay hubkii dadka hubkii lagama qaadin laakiin waa laga dhigay waxaa weeye odayaasha dhaqanka iyo culimada iyo maamulka wacyigelin baa la sameeyey iyo ciidamada waxaa la yiri qof hadduu qorigaada gurigaaga dhigo qofkii qori lagu arko waa laga qaadaya kii diidana waa lagu diraya saxiix baa la siiyey ciidamada dadku iyagaa telefoon soo diraya waxay leeyihiin meeshaas waxaa waxaa maraya nin qori wata ciidan baa aadaya qoriga ka qaadanaya qofkii laga qaadana lagu celin maayo laakiin dadka aan iyagu qoryahooda soo qaadan oo guryahooda dhigtay ciidamo gurigooda kalama soo baxayo mana aado wixii qori wata iyo wixii maaragtay faldambeer looga baqo baa lasoo qabtaa taliska qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku howlan sidii nabadgelyo waarta looga gaari lahaa deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud oo ay kusoo laalaabteen dirirta u dhexaysa beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanada gobolkaasi galgaduud dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ayaa laga dalbaday in gargaar ay soo gaarsiiyeen magaalada beledweyne gobolka hiiraan oo xilligan wajahaysa xaalad nolol xumatii ugu xumeed sida warkan uu ku faahinayo
mas-uuliyiinta loo xilsaaray gurmashada dadka uu saameynta ba-an ku yeeshay cudurka shuwanbiyoodka ee ka dilaacay magaaladaas ayaa waxa ay sheegeen in weli dowladda federaalka ay ka sugayaan in ay gurmad gaarsiiso magaaladaasi gudoomiye ku-xigeenka dhanka guddiga gurmadka oo la hadlay idaacadda siimbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii loo badbaadin lahaa dadka ay saameynta ku yeesheen cudurada halkaa ka dilaacay sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalkasiiba wasaaradda caafimaadka ay ka sugayaan in gurmad deg deg ah ay soo gaarsiiso sheekh cusmaan cali ayaa waxa uu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii dadkaasi loo samata bixin lahaa isagoo dowladda federaalka ka dalbaday in ay gaarsiiso gurmad magaalada beledweyne sidoo kalena waxa uu sheegay sheekh xuseen in guddiga gurmadka iyo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdi waare ay saacadihii lasoo dhaafo qaadeen tillaabooyin waxtar ahaa islamarkaana wax ka bedelay xaaladda magaalada beledweyne balse waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay ka sugayaan in daawooyin iyo sidoo kale gurmad kale ay gaarsiiso magaalada si ayuu yidhi loo xoojiyo xaaladda lagula tacaalayo cudurka halkaa ka dilaacay
marka tiradu waxaad moodaa marka hadda inay maalmahan dambe ay xoogo aad yaa dhimashada ay marka ay ay ay ay ay ay ay ay dhimasho badan aysan jirin laakiin maalmihii horaa dhimashada ay badnayd marka insha allah taasna waxay ku timid بعد الله سبحانه وتعالى dadaal badan oo maamulka iyo hay-adaha iyo takhaasiista ay galeen iyo ururada bulshada rayidka oo iyagana doorkooda qaateen marka insha allah dhimashada marka lasoo celiya marka waa kow iyo labaatan wixii kale waa laga yaabaa xaafadaha inay waxaas ka digin waa laga yaabaa laakiin inta hadda nasoo gaartay oo meesha noogu timid oo xarunta eh, timid intaas waay aad iyo aad waa mahadsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka eh, iyo wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda hirshabeelle gaar ahaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ayaan waxaan leenahay insha allah doorkeeni waa qaadanay ka maamul ahaan iyo hay-adihii gobolka kusugnaayba iyo takhaasiirtii marka doorkeeni de waa sugaynaa insha allah haddii ilaah yihahdo inaan iga soo maqantihiina waan ka warhaynaa marka de hadda alxamdulilah dadaalkiina waa socdaa marka waxaan rajaynaynaa ama ka faa'iidaysanaa fursad baan hadda aan helay inay na soo gaari doonaan takhaatiir waa haysanaa xoog waa haynaa wax kasta tasiilad waa haynaa laakiin daawooyinka laga yaabaa inay nagu go-aan marka insha allah waxaan rajaynaynaa daawooyinka sida faleegooyinka ugu sii daran in aan helno saasaan rajaynaynaa insha allah haddii ilaah ra- wixii kaloo markaas aan la- aan laga maarmin dowladda dhexe ayaa lagu dhaliilay in aynan muujin doorkeedii ku aadanaa sidii ay qeyb uga qaadan lahayd howlaha gurmada ee ka socda magaalada beledweyne islamarkaana lagu badbaadinayo dadka shacabka ah ee cuduraalka ka dilaacay ay saameyn ku yeesheen
wasaaradda tamarta biyaha maamulka hirshabeelle ayaa bulshada magaalada beledweyne ugu baaqday in ka digtoonaada isticmaalka biyaha webiga shabeelle ee mare beledweyne bashiir cabdulaahi casmaan isuduwaha wasaaradda tamarta biyaha maamulka hirshabeelle ee gobolka hiiraan cawil maxamed jibriil ayaa ugu baaqay bulshada ku nool magaalada beledweyne inay ka digtoonaadaan isticmaalka biyaha webiga shabeelle asigoo ugu baaqay milkiilayaasha ceelbiyoodyada ku yaala magaalada beledweyne inay dadka ay siiyaan biyo nadiif ah maadaama cudurka shoobiyoodka uu ka dilaacay magaalada beledweyne dhowaan maadaama aan ahay iskuduwihii wasaaradda biyaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee gobolka hiiraan ee waxaan ku howlanahay maalmahan ee hayadihii ka shaqaynaya wooshka lasarka iyo dhammaan iyo maamulkii gobolka ilaa iyo heer degmo in ama ummadii oo oo ma- dhibaataysan oo hadeertan shuumbiyad ku dhacay in aan macnaha aan wacyigelin sameyno ee ceelashii daawo lagu daro ee waxaa kaloo nagala shaqaynayo ee wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo iyadana dadaal muujin dadaal muuj- dadaal aad iyo aad u muuqda ka qabatay xaggii helsiga macnaha ee daawada Ee, waxaan leeyahay dhammaan shacabka ee magaalada beledweyne ee afarta xaafadood ee degan waxaan ugu baaqayaa in buubiga shabeelle xaafadaha ee biyaha tubada ugu jiro in ay macnaha biyahaasi ay kaloriin iskaga daraan ama biyo ay kaloriin ay lahayn ceelka isoodiya ay nala soo xariiraan ee xafiiska ay la soo xariiraan ee ceel bixi karaana ma lahan anigoo fursadan qaaliga maanta ka faa'iidaysana waxaan halkan baaq ugu dirayaa dhammaan milkiilayaasha ceelasha degmada beledweyne ama iskaashooyinka degmada beledweyne laga bilaabo inay biyo aanan kaloriin lahayn aynan bixi karin ee tirada hadda macnaha saaka laga raray isbitaalka loo raray meesha karantiilka loo raray waxay ahayd afartan iyo saddex qofood waaye ee maamulkii gobolka gudda ayuu usoo saaray sidoo kale waxa uu sheegay inay wadaan dadaalo biyo nadiifa lagu gaarsiinayo dadka danyarta ah ee ku nool magaalada beledweyne ee aan awoodin inay iibsadaan biyaha nadiifka ah ee howlo badan ayaa socdo oo looga hortegayo xaaladda shuumbiyoodka ee ka dilaacday magaalada beledweyne dadaalo dheereed baan- dadaalo dheereed ayaan u muujinay ee sanadkii tagay oo dhan waan la hadlaynay ee ceel kasta oo ka shaqeeya degmada beledweyne kaloriin ayaa ku daraynay ee saacadba saacad kaloriin inuu ugu daran ayaan kala balannay shaqaale macnaha ka shaqaynayo ama er- arrintaasi loogu ta- oo loo xil saaray oo wasaaradda ilaa iyo macnaha heerka macnaha wooshka lasarka hayadaha ka shaqeeya iyo waxyaabo badan ayaa macnaha iska kaashanaya maamulka heer degmo ilaa heer gobol waxaa qorshaysan dharkan ba- barakacyaasha ka wasaarad ahaan in meel kasta oo ay bi- ee dadku barakaceen anaka wasaaraddeena aan biyo aan gaarsiino sababtoo ah waxaa anaka aan ka shaqaynaa waxay tahay wasaaradda bi- ee minister of water and energy biyaha ayaan ka shaqaynaa wixii biyo la-aan uga soo cabda in aan biyo aan gaarsiino ee hadda tusaale ahaan dadka shuumbiyoodka ayaan ku howlanahay ee ilaahay subxana watacaala cudur- cudur- cudurkan ummadda ha dhaafiyo anaku dadaal baan leenahay laakiin ilaahay subxana watacaala ayaa dhaafi karo laakiinse waxaan maanta ee mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan halkan baaq ugu dirayaa milkiilayaasha ceelasha degmada beledweyne iyo shacabka ee degmada beledweyne ceel aana bi- kaloriin le- biyo kaloriin lahayn inaysan cabin ceelkii biyo kaloriin soo diya ay nala soo xariiraan milkiilayaashana afar iyo labaatan saacadood inay biyaha ay bixinayaan ay ku diraan kaloriin warkii duhur aad kala socotaan reediyo ceelintaasi ayaan kusoo gabagabanayaa intana warkan warkaxee dib u kulmi doona duhur wanaagsan